bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayda dhugun sudiyaal ah ka dhowaada qodobada warkeen hamiiname idaacadda warsansing haytaaminamaadanga doorashada xubno manka hoosoo maalintii saddexaad ka gebagabowtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya saasoo kale doorashada xubno manka hoose iyo geeka kismaayil ah ka gebagaboway wejigii saddexaad shacabka ganool magaalada baydhabo ku hadaleen dagaalada ku dareeran gaalkacyo oona weli meelas isku horfadhiyaan ciidamada puntland iyo galmudug abaaro dad iyo xoolaan ka dhammadan oo laagu sheega hantiya ku jirta deegaanada puntland iyo alxow oo hubin ku haayay xubnoogi jalay manka koralanka doorada jowhar oo ku hadalay maqaamka gobolka banaadir madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo waybouse ku hadalay xubno manka hoose ee baarlamaanka soomaaliya diyaarado dagaal koo duqeeya meel ka dhow degmada bu-aale ee jubbada dhexe ciidamada puntland oo weerar dhinac badaanku qaadeen degmada qandale qaramada midoobey oo ka baaqdinti soomaaliya lagu taageera la dagaalamo ka burcad badeeda akhbaaraadka banaanka dhagoonsidayaal wey baa ku mid aha banaanbax laka diidinyo guula donald trump oo ku dhiiday magaalooyinka yaala dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhagoonsidayaal hamiin fayla hamiinnamo khamiise uu jimaanaha kala hayta taarigtan iyo ka-eedanta tobanka bilo nofembar sanadka lamada kun tumiil le tahana soo bahayana qodobadii warkan hamiinamadana ka dhawaada dhagoonsidayaal yoogiyo bisanga doorashada xubno manka hoose iyo weyba wejigii saddexaad geegaa laaka gabagabeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya faahfaahinta warkaas weybaa nin haye waryagana muxudiin xasan maxamed xusni dowladda kenya iyo sheegdintay aan hiri doongnay xerada dhadhaab ee dalka kenya oo iyo ka jiran kumanaan qaxooti soomaaliye maxamed cabdi afay oo ee wakiilka qaramada midoobey qaxootiga soomaaliya u dhowaan booqa diyaarada dhadhaab iyo sheegay inti si qasab ee lankanaga doogno qaxootiga dhadhaab wayba uu sheegay inti walbuunku jarna saasoo kalen yu ayin been abuur wararka sheegahay bilo nofembar dowladda kenya inti hiraasi xerada dhadhaab afhayeenka wasaaradda arrimaha guda kenya warbaahinta kenya kala hadalaya cod dheerka sheegay dowladda kenya intiya si qasabeen ka hiri doongnaa xerada dhadhaab wayba uu sheegay dowladda kenya intiya tixgeliyaasa heliiskii dhex mari dowladda soomaaliya dowladda kenya iyo hay-adda u n h c r usoona saasoo kale sheegay dowladda kenya intiya marwalba caawiyaasa qaxootiga ka nool dhadhaab dowladda kenya horen sheegtay anti dhammaadka bilo nofembar iyo hiri doonta herada dhadhaab xilligaas weli ku dambeyn weyba walaac badan ku muujiyeena hay-ado gargaarka iyo dadka qaxootiga ee ka nool meelaasa
gabalaa ilitartamaasil arow dhaayire oo maxamed axmed alxamdulilaahi kolley doorashadiisii nabadgelya sida welaasna ardayda oo deganaasha dad arday deegaanka iyo daadkan shaqay falo marka arday mihii marka ilahaamadiyo xalowka helhalooshay leel weydiyahay ma jirna arday ilaaham weeli ku dambaydoon inuu ilaahayna ila qaada nabadgelyo wanaagsan ilaaham loo deganaashan ilaahayna idii ee la dooranayo hadda inay ka qayb qaataan ururka dhalinyarada inay ka qayb qaataan haweenka inay ka qayb qaataan dadka kale oo aqoonyahanada inay ka qayb qaataan waxaa igu dhaliyey in aan mid aan ka noqdo sidii loo soo celin lahaa nabadii barwaaqadii iyo xasiloonidii sidii loo soo celin lahaa inaan fikirkaygana meesha aan ka cabiro taas ayaa igu dhalisay runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay sankala dareenkay markii warsan dareenkay aad iyo aad iyo aan saray waayo nangmayhaayay oo kajir qofkoo kajirohaay mubdic kajirohaay marka hadda aftiinkii aanbay sidaas daraadiya dareenkay aad iyo aad aan ay ugu horreeyaan saaxiibaday walaalahay igula tartamay kursiga aad baan ugu hambalyaynayaa saaxiibaday kulley calaf baajiriyahan ii soo qoray runtii guddiga doorashada isaga qiimaha badan u shaqaynayna waan u hambalyaynayaa intaasoo dhan waxaan ka hormarinayaa ergeday runtii uu ka ogaahay insha allahu tacaala waxaad ku bishaaraysanaysaan si wanaagsan oo sharaf leh walaalnimo leh inaan idinkugu adeegi doono ayadoo ku jirta cadaalad aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhinac kalena doorashada xubno manka hooseeya oo maalmogun ku dareertay magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland ayaana wejigii saddexaad weybageeka la gabagabeeyey magaalada kismaayo daa-uud alkhasaala iyo warkan kismaayo hanin ku darya waxaa goordhaweed soo gabagabooday doorashadii aqalka hoose oo maalintii saddexaad ka socotay gudaha magaalada kismaayo doorashadaasi oo lagu tartamaya aqalka hoose ee dowladda cusub ee federaalk soomaaliya xildhibaanada ka mid noqon doona xildhibaanada guulaysta ayaa maanta waxaa ka mid ah injineer cabdulaahi abuukar oo ah xildhibaanka koowaad ee ka labaad ayaa waxa uu yahay maxamed cali xuseen dhaqare iyo weliba xildhibaanka afraad cabdiweli xaaji cabdiweli xaaji xildhibaanka afraad ee maanta doorashada kusoo baxa ayaa magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed cali abuukar cananuug xildhibaanka shanaad ayaa waxa uu yahay xasan cabdi ismaaciil xildhibaanka lixaad cabdiqaadir nuur aadan xildhibaanka toddobaad cabdiqaadir abuukar xaaji xildhibaanka sideedaad ayaa waxa uu noqonayaa haashim sideedaas xildhibaan ayaa maanta loo codeeyay iyadoo ay kusoo gabagabooday jawi aada u horsareeyay xildhibaanada la doortay ayaa qaarkood maanta si weyn ugu tartamay kuraasta kala duwan iyadoo ay sheegeen inay uu aada u cuslaa doorashadii maanta ay ka dhacday ayna sheegeen inay jawi aada u heersaraysay ay kusoo gabagabooday doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo maalintii saddexaad maraysa ayaa maalnimadii biritaa waxaa la filayaa in laga nasto oo maalnimada sabtida laysku soo laabto sida ay sheegeen guddiga doorashada ee aqalka hoose ee heer federaal iyo weliba kuwa jubbaland iyadoo ay sheegeen in maalnimada sabtida ay dib u bilaaban doonto doorashada aqalka hoose si loo soo dhammaystiro iyadoo jubbaland laga doonaya afartan iyo saddex kursi oo ka mid noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ee xildhibaanada aqalka hoose u mateli doona jubbaland daawud cismaan alkhazaala kismaayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan jee maxmuud iyo kii ka xarunta madaxtooyada ka qaabilay wasiirka arrimo banaanka iyo xiriirka caalamiga ee dowladda burundi oo geeka haderi magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxmuud iyo wasiirka iyo kuwada hadaleen xiriirka ku dhexeeya lamada dowladood iyo howlgalka ciidamada amisom ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada ku dareer dowladda burundi ee soomaaligooga wasiirka arrimo banaanka iyo xiriirka caalamiga ee dowladda burundi iyo wayba iyo wayba uusu madaxweynaga aan sheegay intii dowladda burundi ee ka go-onta sidii sidii xoojow ka taageerada iyo ka biil lahayd tii soomaaliya gaar ahaan howlgalada ku dhanka ee al-shabaab inka dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo inka mahadnagay dowladda burundi sidii aan garab surunta dowladda soomaaliya shacabka ka nool magaalada baydhabo waybayo ku hadaleen dagaalada ku dareeran gaalkacyo iyo aan weli meelasi iskuur fadhiyeen ciidamada maamulada puntland iyo galmuduga warbixin arrintaas ku saabsan waybanin haaye faysal dhaay xuseen magaalada gaalkacyo harunta gobolka mudug iyo waliba iyo xaaladii etaa tadagan inkastoo deganaashadiisa federal ka lugaajaynin suntland iyo weliba isku hor fidhiya ciidamada maamulka puntland ee galmudug iyo aan haray dagaal dhammaray islamarkaasina rasaas goosgoosa iyo hoobiyaal inis adeegsan lagu dhigay magaalada banaaje qaar ku mid a shacabka ka nool magaalada baydhabo ee runto gobolka baay iyo weliba ay ku qayla dhaamiyeenah islamarkaasina oo laku humaada ka tilmaameenah dagaalka ka socda magaalada gaalkay ee gobolka mudug wayniyo baaqan diran dowladda soomaaliya heeda samafalka intiu ha farageliyaan arrintan ku teegan
aragtida tiidaana koonfur galbeed ahaan ee haddii unaana shacabka ka nool magaalada baydhabo ee ciidan dhaleegsanna ee dagaalka ku dareera in muddo gaalkacyo ee dagaalna waliba sidiisba ee magaala ka dhamadeeme magaalo makadhaladaw ee waliba leenaa dagaalka si degdeg aan roojiyey tan kale ee waliba iraane leenaa madaxweynaha dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka inay si degdeg a waran ku qabadaan yelena ee dagaaladaasi ku dareera in kasta oo dad shacab e gubara ka ahayaano ee oon iyo haraad iyo meelo ka dhamaayahay ee haddana abaaro fara badanna meeliyada ay ku jiraan dhibaato fara badan isku jirta beesha caalamka iyo dowladda dhexe walibaan ka baaqane inay si degdega aan farageliyaano dagaaladaas hilan rooji shacabkaas haysi wallaanka qabada heliiskaas dad yara ku qayb galay waliba aragtiday ileetaan heliiska dadku ku qayb galay ma ee dadka habadiridahay waliba dadka habadiridahay kumada ahan dadkii miilan dhaladii saraakiilaa ka jarta dad shacab waa ka jara dad bulshada waa kumada miila roogaan waliba lanaas nabadeynta lanku dardargeliyay dadka beesha gaalkacay meela roogan ka dagaalama hayaan iniyoonay dira gololo meelila ka fadiy dadka dagaalamaunase gololo aan ku qayb galaan haddii uun aana bulshada baydhabo way codsadaana inay dagaalada ka socdo gaalkacyo la reebo labada lamada dad oo walaalo eh dhatiyo dhibka lukureebo oo muddo wadatu la qanciyo lukureebo yafadaan mayan dan leenaahani lukuheru dagaalka oo hadda sukuusboonadsamahay mugwel gobolada dhexe gaalkacaya oo lamada dowladood iyo iskahaysadaan walihin iskahaysaano la hogyaan aan lahayn inay ku qanacaan dagaalkaas kuhiraanga fadaan maamulka puntland iyo galmudug maalinta barye ee la filaha intay magaalada gaalkaaye iyo cunuska kooya madaxda galmudug ee puntland mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalka si lankuwada hadala colaado ku teegan gaalkacyo
abaaraddad i hoolaan ka dhammadan yoway ballaaku sheegahayeen dieg ku jarta deegaano ku tirsan maamulka puntland gudoomiyaga degmada bandarbeele siid aadan antena iyo warbaahintan caddaynta deegaanka dhuba oo hooseedow danqoray iyo kadhammadeen lama qof taasoo sababtay abaaro weyn oo ku jara deegaano hooseedayaan degmada bandarbeele gobolka karkaara lamadan qof iyo laa sheegaa intii oon dhammadeen biilaan gudoomiyagiiyo saasoo kale wayba uusa sheegay intii qofka isku dareer isjay dhulkaan ka dhew taasoo uusa ka sheegay abaaro ku jiran deegaanada puntland saasoo kale wayba uu sheegay anti xoolo badan milasyoon ka dhamadan abaaro gogasa
abaartaas oo ah mid runtii degmada bandarbayla aada u manfaystay abaartana waxaa kaloo geystay in dad fara badan xoolihii ka dhamaadeen dhibaatooyinkaakuleed ayaa ka taagan deegaanka degmada bandarbayla abaarta way saamaysay gaar ahaan dhulka xeebaha jira ayay abaarta xoog uusi daran tahay waxaa jira ilaa iyo laba qof oo dad waaweyn iyo xaruun yaadi xaruntaa ku jirtay qaarkood haraadba alaayay qaarkoodna baadiya haraadba alaayo marka waa jirtaa dhimashadooda waa jirtaa dhinakaleed gudoomiga vandarbeela iyo eedeen anjeedi hay-ada samafalka way banuus sheegay intii ku gaabiyeen wal ku qobdowka abaaro milas ku jaranga
hay-adaha qaarkood jirta aad baan ku daruuraya waxaa kaloo iyadana naga gaabsaday oo kaalintooda kasoo bixi waayeen qolada la yidhaahdo hadna oo kale hadna hadna dallaway joogtay waxaa waaye qabad hadna waa ka xumahay waxaa kaloo ka xumahay hay-adda ilaaliyaha afkeer la yidhaahdo labadaas hay-adaha baan u daruuraya maxaa yeele meelo badan bay axdaafiyeen baa la yidhi labada dadku ku laamayna maaynahaan annaguna mamaynan marka runtii waa ka xumahay abaar ugun ku jara deegaanada puntland iyo saamaytay dadkii duunyada ka nool milas iyo ana dadka ka nool milas iyo qayladhaan ku muujiyeen waanay osdeen anti gargaar lahaladeera meelo siduwiinka abaaroon saamaytay ee ku jiran wayba ku mid ahaa karkaar sool iyo madoga madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo wayba uusu ku hadalay xubno manka hoose ee baarlamaanka soomaaliya saadiq al ismaayo warkan jawara ku dare magaalada jawaari caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa shilay ilaa xalay ka dhacayay doorashada xubnaha afka sare u matalaya maamulkaasi baarlamaanka soo socda ee soomaaliya waxaana lasoo doortay sideed xubnood iyadoo la gudigeli doono sidii loosoo dhisi lahaa xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u matalaya dowladda soo socota ee maamulka hirshabeelle madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble oo ka hadlay munaasabadii lagu dooranayay xubnaha aqalka sare ayaa waxa uu la dardaarmay beelo uu sheegay in baarlamaanka soomaaliya ay ka heleen kuraas gaaraya saddex xubnood waxa uuna sheegay in aan la aqbalaynin codsiyadooda haddii ay saddexdaasi kursi mid ka mid ahna weyn kusoo darin ogaada boqolkiiba soddon waa lama huraan saddex xildhibaan saddex xildhibaan qoyskiina boqolkiiba soddon waa saddex waa waa waa waa waa maxuu ahaa saddex meelood hal ogaada xisaabtaas in la ilaaliyo waa loo baahan yahay xisaabta waa ilaalin doonaa guddiga doorashooyinku inay qasbaan waa rabnaa ciddii kasoo tagtana dokumentigeeda in meel la dhigo ayay tegi doontaa ilaa ay soo dhammaystiraan waxaa imaan doonta inay baarlamaanka soomaaliya ka maqnaadaan ma rabno hirshabeelle waa ku xisaabtamaynaa codkaa ku xisaabtamaynaa waxaan ku xisaabtamaynaa dowladda dhisanta waxaan rabnaa in aan laga harin beelaha reer hirshabeelle inay sidaa fahmaanna waa loo baahan yahay sharciga wixii lagu heshiiyey waa in la fuliyo cali cabdulaahi cusuble madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle oo sii hadlaya ayaa dhinaca kale waxa uu tilmaamay in maamulkooda ay xilligan yahay mid u muuqda in uu la tartami karo maamulada kale ee ka jira gudaha dalka soomaaliya maadaama uu yidhi in afar iyo labaatan saac cisho gudahood oo kusoo dhisay akhalka sare ee dalka uu yeelanayo waxa uuna sheegay in xilligaana uu diyaar garow ugu jiro sidii loosoo dhisi lahaa xubnaha kale akhalka hoose iyo xubnaha wasiirada maamul goboleedka hirshabeelle waqtigu waa ciriir baarlamaanka waxaan insha allahu rajaynayaa inay madaxweynaha iyo iyo iyo iyo iyo madaxtooyadu in gaara ku fiiriyaan culayskana haysta golihii wasiiradooda dhisaa loo baahan yahay balse haddana waktigu waxaa moodaa inuusan sahlanayn howlaha loo baahan yahay inaan qabanno waa isku dhexwadi doonaa insha allahu tacaala balse hadday fursan weysana hadday fursan weysana wakti ayay ka codsan doonaa wakti ma hayno mana rabno xildhibaanada hirshabelle inay noqdaan kuwo ka tabamara baarlamaanka federaal iyo maalinka uusu imaanayo baarlamaanka federaaliga ah soomaaliya maalinka uusu imaanaya xildhibaanada qaarka laysu keenayo annaguna inaan diyaar nahay ayaan rabnaa si weliba qurux badan annaga usoo diyaargarownay sideedda xubnood ee maamulka hirshabelle uu soo doortay ayaa waxa ay ka leeyihiin aqalka sare cismaan axmed macow brofesor cismaan maxamed dufle muuse suudi yalaxow maxamed xuseen raagi brofesor maxamed cismaan dhagajoog maxamed cismaan sheekh aamiin fartuun cabdiqaadir faarax karaama iyo naciima sheekh ibraahim sadaqal cismaan radio warsan magaalada jowhar dhinaga kalena muuse suudi yalxow oo kumid oo ku mid hayo xubnoo qiimanka kore ee shalay laga dooraday magaalada jowhar iyo weliba uuse ku hadalay maqaamka gobolka banaadir zahro sulaymaan mukhtaar yanin hayta qodobkaasa siyaasigii laga magacaabo muuse suudi oo ku mid noqday xubno aqalka sare ee maamulka hirshabelle oo matali doono baarlamaanka haddaa dareer wuxuuse sheegay intiio ka dadaali doonaan sidii lan hel lahaay xuquuqda kuma qun shacabka gobolka banaadir wuxuuse sheegay intiio ka dadaali doonaan sidii lan hel lahaay shacabka gobolka banaadir xuquuqdiio ka lahaayeen dowladda iyo siyada waynuuse tilmaamay intiio muhiim ata in siyaasiyiinta ka ku jeedaan gobolka banaadir iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed lunkubaahanya sidii dowladda federaalka kula xaajada lahaayeen arrintuu la xiriirta maqaamka gobolka banaadir xuquuqdiyo layin shacabka gobolka banaadir anakuna mana socono colaad mana ragno laakiin gobolkan xaquuqdou leeyahay iyo gobolka banaadir xaquuqdou leeyahay ayaan u dooni doonaa hal cidna aho qof lahayn meeluu ku yaala male inta gobol aho kale haddii la kala leeyahay gobolka banaadir lama kalarin macnihiisa waa garanaynaa xasan sheekh macmuudalla lama rabo inuu yidhaah reer hebelaale iyo heer hebelaale reer hebel heerki waad ogyihi qof walbood ogtaa reer hebelki lahaay oo gobolladan dadka dego iyo gobolka banaadir haddii looga waay halka waxaa ka cilmiin noqda xildhibaanada ugu jiray xildhibaanadaasow waxaan ku codsanaynaa aqalka saroo weyda goobka uma keenaan isu dhumaado hadday iyada haynin oo la inkiri karo qof la arkaba beligay leeda leeslama degana qolo walba waxeeda idaa qabiila xaalid budisan yihiin intaanma qabiil lahaynin oo qabiilaadkeedu badan yihiin raalliyaa dhaqana beledka qofraka gurigeeda waa loo ogolyahay laakiin guriga haddau dhulaad leedahay iyo magacaad leedahay qaaxayiraayo
siyaasiyiinta walgorodka ee odayaalka reer muqdisho oo ka dadaali doonaan sidii lan heli lahaaye xaqa gobolka banaadir uu sukalayay dowladii sidii lancadda ay lahaay maqaamka gobolka banaadir wararkan oo dirahayay degmada bu-aal ee gobolka jubbada dhexe waybayoo sheegahan anti shalay gelinkii dambe iyo diyaarado dagaalka duqayan deegaanka dhow degmada diyaarado dagaalka ee duqay deegaanka yeelan ogayna meelala kulahay waybana duqaynta ku dhiiday deegaan laka magaca u war dhoobley oo afartishan kilomitir dhinac galbeed guhiidka degmada bu-aala wararka qaar iyo sheegaan anti deegaanka la duqeey saldhigan ay al-shabaab balse si rasmi amaan og ee dalka bar tilmaamay sidii duqaynta i khasaaro ku dhaladay diyaarado iyo laa sheega inti dhowr jantaal ka rideen deegaanka way banaa dadka deegaanka iyo sheegahana antio dheegayen jugwiin oo deegaanka ku dhiyaatay al-shabaab iyo maalmoogii lahadhaafii hawada ku saareen isgaarsiinta deegaan deegaano ku tirsan jubbooyinka way bana duqayntan yahag eedasa iyo reedlan fasaxii isgaarsiinagaasa diyaarado dagaalka maraykanka iyo dhowr jeer oo hore duqeymaan ku fuliyeen deegaano ka yeelan koonfurta soomaali way bana dhowaan ogan jaray howlgallo iyo iska isku kaaladaayeen ciidamada kumaandooska soomaaliya iyo haan maraykanka oo lagu fuliyayay deegaano dhowre oo ku tirsan jubbooyinka ciidamada badda ee puntland iyo dagaalyahanada daacish ee gacanta ka hayay degmada qandala iyo isweydaarsadeen rasaas weyn iyoona puntland is diyaariyahayta weerar rogaal celinga oo iyo ka qaadasa deegaankaas si oon ku saarta dagaalyahanada daacish ee maamulaya meelaasa sidii uu sheegahayn wararka ciidamada badda puntland oo ka sugan agaarka xeebta islamarkaadna koorkulo dareer dhaqdhaqaaqa deegaanka qandala iyo rasaas weyn ka rideen dagaalyahanada daacish iyo anadhinaga daacish iyo ku jawaabeen rasaasaas oo kale dadka agdhawaayay deegaanka qandalya sheegaan antiyo dheegayen rasaas weyn oo lamada dhin isweydaarsadeen islamarkaana lan ogayna khasaaro ku dhaladay israsaaseyntaas puntland iyo toddobaadyadii inda dambeeyeen aniska diyaariyaasi guluf dagaal oo yeeka qaadasa deegaanka qandala waybana weli andeerne deegaanka ciidamadii lugtahaayeen ee ku bahan garow i boosaasasiyo oon ku saaran dagaalyahanada daacish ee maamulahayaan degmada qandala golo ammaanka ee qaramada midoobay iyo kulan bileeran kuweeladii xaalada dalka soomaaliya way banantiis badan kulanka diirada laga saaray ammaanka dalka argagixisada i burcadbadeed iyo onaalanka baaqanka dambeyntii soomaaliya intii lagu taageera la dagaalamowga burcadbadeeda qaramada midoobe ayay sheegtay intii hadda iyo sii hogaysadahayan burcadbadeed waana lambaahanya intii hadda si wada jireenan isku kaalada si lanku guulaysada burcadbadeeda anka dambeyntii golo amniga ee qaramada midoobe iyo ka baaqanantii heegan lagu gal weerarada argagixisada oo ku dhiyaan dalka soomaaliya way baniyo sheegahana anti mar welba iyo taageerayaan saasoo kanin iyo garab siiyaayan soomaaliya ku dhawaad lidhibi isiyeed boqol oo askari oona iska jiran rag i hanraab ku tirsan booliiska soomaaliya iyo wayba asbuucugan la sii doonay mushaarka heershey mushaar heershii saray saadna wayba sheegtay ergeyga midowda yurub unrooga soomaaliya waybaya intaas ka dartay intiya mushaarka midowda yurub la kubi doono bangiga dhexe ee soomaaliya oona si toose laku shubow xisaab lacageedka bangiga ee saraakiila booliiska kalayana waybaniya intaas ka dartay inti nidaamkan cusub taageero doono horumarka ajanta redlanka habeeyahay laamo ammaanka io antilidhis maamul hufun ee amniga dowladda kenya iyo sheegtay intayii aan hiri doongnay xerada dhadhaab ee dalka kenya oo iyo ka jiran kumanaan qaxooti soomaaliye maxamed cabdi afay oo ee wakiilka qaramada midoobey qaxootiga soomaaliya u dhowaan booqa diyaaraga dhadhaab iyo sheegay inti si qasab ee lanka naga doogna qaxootiga dhadhaab wayba uu sheegay inti walba unku jarna saas oo kalen iyo iyin been abuur wararka sheegahaya bilo nofembar dowladda kenya inti hiraasi xerada dhadhaab afhayeenka wasaaradda arrimo guda kenya warbaahinta kenya kala hadaliya cod dheer ka sheegay dowladda kenya intiya si qasab aan ka hiri doonaa xerada dhadhaab wayba uu sheegay dowladda kenya intiya tixgeliyaasa heliiskii dhex mari dowladda soomaaliya dowladda kenya iyo hay-adda u n h c r uusona saasoo kale sheegay dowladda kenya intiya mar welba caawiyaasa qaxootiga ka nool dhadhaab dowladda kenya horen sheegtay anti dhammaadka bilo nofembar iyo hiri doonta herada dhadhaab xilligaas weli ku dambeyn wayba walaac badan ku muujiyeena hay-ado gargaarka iyo dadka qaxootiga ee ka nool meelaasa aan ka dambeyntiina banaanbaxyo bileering oo laka diidanye doorashada donald trump la dooraday madaxtinimada maraykanka iyo ku dhiiday dhowr magaalo meelaso kumanaan qof yohaniska kabeen aana soo wadan halkudhagyo ku dhangee donald trump kumanaankan qof iyo habuuhi dhismo trump uuse ku deganye dalka uuse ku deganye magaalada new york meelaso a ku horjeedeen siyaasadda master trump ee ka wajahan hagalootagi iyo arrimo kale banaanbaxyadan qaar iyo wayba ku dhex muuqaday fanaaniin caanku ee maraykanka saasoo kale banaanbaxyo kale iyo kudhii magaalooyinka chicago san francisco iyo magaalooyin kale dadka dibadbaxay dadka dibadbaxga dhikaayiyo wayba iyo gubeena calanka maraykanka iyo sawirka trump waybaniyo hireena wadooyinka weyn ee baabuurta marawa kumanaankan banaanbaxaga dhikaay iyo waybaya ka qayliyayana donald trump ee madaxweynagana iyo ona barta bulshadii oo ka qoreen ereygaasa madaxweynaga maraykanka ee xilligan kudegahay barack obama yeenka baaqay hillary clinton anti taageerayaasha iyo dajiida islamarkaadniyo aqbalaan natiijada doorashada obama ogee ka khamiisaytee donald trump wayba uuse ka casuumay moonkacad iyo ona kuwada hadaleen qaabka xilwareejintan qiyaasi labaatanka bilo janaay ee sanadka labada kun tobiyo todobada warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban talinkeege anti warkankan lamid ereedan ku kulmaan oy basiinku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo